Samaynta agabka farshaxanka ayaa ah hidde-dhaqan soo jireen ah oo ay caan ku yihiin dadka Soomaalida, gaar ahaan bulshada ku nool Jowhar. Haween badan ayaa ka shaqeysta samaynta farshaxanka noocyadiisa kala duwan sida baabiska, xaaqinka iyo darimaha, iyo kuwo kale oo badan. Xabiibo Malaaq iyo Xakiimo Xareed oo ka mid ah haweenka sameeya agabka farshaxanka ayaa Raadiyaha Isnaa uga waramay qaabka ay u sameeyaan iyo sida noloshooda ay ugu maareeyaan.
Waxaan sameeyaa farsamada dambiilaha, xaaqimanka, darimaha ayaan suubsadaa, waa iibsadaa, suuqa ayaan geystaa. Maalinta sabtiga ay tahay aan qaataa, inta kalena ayagaan ka shaqeeyaa. Alxamdulillaah dhib kuma qabno, sideen waa ku nabad qabnaa.
Bal inoogu warbixi waxyaabaha aad ka sameyso dambiilahan iyo darimahan aad sameyso.
Waxaan ka sameeyaa geedaha waaweynka oo laga soo guraayo, geedaha caw wax la yidhaahdo ka sameeyaa. Cawdaas ayaa la keenaa, wiil baa keeno, wiilkaasaan ka ganacsadaa. Halkii xabo muruq aa la yidhaahaa, sideed kun oo shilin aan ka baxsadaa. Ilaa iyo konton xabo camal aan ka gataa. Hal bil camal ayaan ku shaqaystaa. Maasha Allah dhib kuma qabi alxamdulillaah. Baatigeyga iyo biilkeyga waa ku suubsadaa, caruurteydana waa ka siistaa caanahooda. Aas aaska hooyadeey ahay jirtay dambiilahaas waaba leegu soo koriyeyba aniga haddaan fiiriyey wax kaloo ii anfacana waaba gara waayeyba hadda ganacsi kale waa isku fiiriyey galleyda iyo yaanyada iyo waa isku fiiriyey wax i anfacay farsamadaasaa ka jirto muddada aan ku jiro waa in toban iyo shan sano camal waa ku jiraa intii ka horeysay anaa shaqo kale haysta ganacsidaaniyta waxaan bilaabay anigoo caruur ah ee jiro soddon iyo shan sano jiro aan bilaabay waagii siyaad barre la raacdaynayay aan bilaabay ilaa adeesana waa wadaa marka aan bilaabayna shilin aan ka bilaabay hal shilin bes ah oon ukuma dooro ku gaday aan ka bilaabay haddana alxamdulilaahi guryo baan ka dhistay ilaaha ma hadda leh ilmo baan ka dhoofistay ilaaha ma hadda leh wax weyn baan ka qabsaday haddana ilaa al'aan toddobaatan sanaan jiraa al'aanana shaqadii baan haystaa dhinaca kale habeenkan ayaa dalbaday in lagu taageero shaqadan oo ah sameynta farshaxanka una baahan yihiin in la maalgeliyo inaa goob la hirgeliyo oo farshaxankaas lagu barto diyaar ayaan u nahay siduu dib ugu soo noqday hiddaha iyo dhaqanka hadda marka waxaan rabnaa inaa dib dhoo lagu soo celiyo masafada iyo dhiilasha iyo dambiilaha lamalamaaleyda iyo salliga gaaggaaban inaa dib loo soo celiyo waa rabi lahayn anaka haddaa la helaayo shaqadaas noocaas hadda waxaan ujeedi lahaa inaa wax lii qabto oo alxamdulilah farshaxankaan aan subina iyo howlaha aan haayo inaan lacag liigu siiyo oon ganacsi weyn ganacsiga usii weynaysto
isticmaalka agabka farshaxanka ayaa ah mid muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed marka loo eego isticmaalka iyo in ay noloshooda ka dabiraan